kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno israsaaseyn dhex martay ciidamada ilaalada xabsiga magaalada boosaaso iyo ciidamo kale ayaa waxay sabtayn toddobaadkan ay laba ruuxu rayid ah ku dhintaan halkaasi iyadoo sidoo kale askar ka tirsan kuwa puntland ay dhaawacay soo gaaraan arrintan waxay ka dambaysay kadib markii sida wararka aynu helayno ciidamada ilaalada saldhigga xabsiga magaalada boosaaso oo ka cabanayey dhibaatooyin mushaar la'aan muddo bilooyna la soo diristay ay diideen in halkaasi ay soo boqdaan mas-uuliin ka tirsan maamulka puntland dhinaca kale maxkamadda ciidamada puntland iyo toddobaadkan waxa ay xukunno isugu jira dil iyo xarigba ku riday lix nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen inay toddobaadkan ka sameeyeen waddada dheer ee xeebta isku xirta muqdisho iyo marka inay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen horjoogyaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ajaaniba kaas oo saraakiisha sida ay u sheegeen warbaahinta afka dowladda soomaaliya ku hadasha uu ka mid yahay naasir aljaabiri nin ay magaciisa ku sheegeen oo ay ku tilmaameen inuu ka soo jeedo waddanka afghanistan ha yeeshee guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu v o edu u sheegay howlgalladaasi khasaarihii ka dhashay waxaa lagu hadafka ugu weyn wuxuu ahaa dad oo maxaa laha mas-uuliyiin oo ka tirsan kooxaha nabadiidka oo meeshaas ku ku jiray oo qaar ajaanibi ay yihiin balse sida naloo xaqiijin lahaa hadeertaan hal qof ayaa ku geeriyooday oo soomaaliya ayuu ahaa kaas laakiinse qof ajanabigana wuu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay waa jilib marka agaarkeeda iyo gandarsha agaarkeeda ciidamada xooga dalka ayaa ka qayb qaatay oo qaybta ugu weyn ay ahaayeen ayagaa qaafuliyeen guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu kaasi ahaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in uu si toosa lacag deeqa u siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya toddobaadkan markii ugu horreysay muddo ku dhow soddon sana sidoo kale midooda yurub ayaa lacag kale oo malaayiin lacagta yuuraha ah ugu deeqay dowladda soomaaliya wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa v o a u sheegay lacagtaasi bangiga adduunka uu dowladda soomaaliya siiyey
waa deeq weeye weli maynaan gaarin waktian bayn qaadano waxa weeye deeq deeqdaas oo ah shalayta waxaa la ansixiyey siddeetan milyan lixdan milyanna waa soo socdaan oo mashaariicda socota imigay ka mid tahay boqol iyo afartanka ayaa ayaa la ansixinayaa oo siddeetan shalay la ansixiyey waxaase kasii muhiimsan waxaa nimanka boordka la yidhaha ama madaxda aweel banku yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo ahayd soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii waxaa laysku wada guuriyey in soomaaliya aada loo caawiyo oo la bari teegaaro oo dhibaatada laga saaro oo lacagaha loo furo hadhow sanadku markuu bilaabmana deen cafiskii sidaa ay ku socdaan haday kuwadan laga daayo
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdoonka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee etoobiya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen inay xidheen xabsigii magaalada jigjiir ku yeelay kaasoo lagu magacaabi jiray jeel ogaden waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in loo bedeli doono museum ama madxaf loo daawasho tago waata aynu kusoo laabanno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku maqasheen bangiga adduunka iyo midooda yurub ayaa si kala gaargaar ah waxay toddobaadkan u shaaciyeen in ay dhaqaalo si toosa ugu deeqayaan dowladda soomaaliya waxaa markii ugu horreysay bangiga adduunka uu sheegay in boqol milyan oo dowladda soomaaliya ay ugu deeqayaan si loogu socodsiiyo adeegyada dowladnimo halka midooda yurubna dhaqaalo intaa la mid ah uu ballan qaaday haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay arrintani iyo sidoo kale beesha caalamkase maxaa keenay xilligan ay sidaasi sameeyaan arrimahaasi waxaa ila qaadaa dhigaya oo aan su-aashaasi weydiiyey dhaqaaliyahan xasan aadan hosow oo ka tirsan wasaaradda betroolka dalka canada isagoo alberto jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriira soomaaliya ilaa labadii kun waxay ka sukabanaysay burbur marka dowladda soomaaliya guud ahaan iyo maamulka hadda jiraba waxay ga dhigan tahay in la aaminay oo lagu aaminay lacag lacagtaasna markii hore soomaaliya waa la siin jiray midooda yurubna way siin jireen lacag intaas ka badan weliba bangiga adduunkana mashaariic noocaasa way siin jiray laakiin dowladda federaalka iyo maamulka markaas jira laguma aamini jirin hadda waxa waxay u muuqataa in soomaaliya dowladnimadeeda ay adkaanayso dowladdanna waxyaabihii laga rabay oo siyaasaad iyo shuruuc ah ee lacagtaas lagu maamuli lahaa ayay kasoo baxday intaasay ka dhigan tahay waa tahay marar badan waxaa jiri jirtay sida aad adiguba ka dhawaajisay in hay-ado kale loo soo marsiin jiray dowladda soomaaliya aana lagu aamini jirin marar badanna dowladda hadda jirto waxay sheegtay inay la dagaalamayso musuq maasuqa oo kalsoonidii beesha caalamku ay ka qabtay soomaaliya inay lacagadu si toos u maamushaan aysan meesha oolin arrintaasi darteed ma laga yaabaa inay saameyn ku leedahay isbeddelka ku yimid tanina ay tijaabo tahay
maya marnaba lama dhihi karo oo lacagta gargaarka oo oo midooda yurub uu bixiyo lacagta bangiga adduunka uu bixiyo kuma saabsana musuq iyo musuq daro oo waxaa la siiyaa dalal badan oo musuq maasuqa xeerar kala duwan oo weliba aad aada u sareeya ku jira marka musuq kuma saabsana oo waxay ku saabsan tahay sida midooda yurub uu bayaankiisa uu ku sheegay oo bangiga adduunkana uu sheegay dowladda waxaa laga rabaa in ay la shaqeyso hay-adahan oo shaqeyn wada shaqeyn ay dhex marto oo marka midooda yurub ama hay-adahan kale oo lala shaqeynayo sida bangiga adduunka shuruuday keenaan marka shuruudahaas markay keenaan sida aad shuruudahan uga soo bixi karto noo sheeg baa dowladdii laleeyahay dowladdiina way keentaa marka siyaasaad waraaqay soo gudbiyaan oo sidaas baan uga soo baxaynaa marka lacagta midooda yurub uu uu dhiibayo imida bangiga adduunkaba ma aha lacag dowladda la wada siinaya hadda waa wax tijaaba in yar in yar loo siinayo haddii ay noqoto in qeybtii koowaad ee loo soo daayey uu musuq ka dhaco qeybta dambe lama siinayo marka wax musuq ku saabsan ma aha waxyaabahaas dhihi karto way keentay in lagu aamino maxay tahay waxaa keenay soomaaliya mar waxay lahayd dowlad ku meel gaar ah oo aanan meel ay saldhig weyn ku leedahay jirin kadib ku meel gaarkiibaa laga baxay oo bangigiibaa dowladdii tan ka horreysay ay shaqo gelisay kadib shaqaalaa la qaatay kadib waa wax soo socday muddo badan marka hadda waxay joogtaa xilligii loo bilaabi lahaa soomaaliya si dowladnimo qaangaar ah loola macaamilo marka waa wax soo socday ilaa dowladnimada soomaaliya dib loo yagleelay ma aha wax ay dowladda midan ay samaysay oo midda soo socotana aanan samayn doonin waa waa safar dheer oo dowladnimada loogu jiro aad buu mahadsan yahay kaasi waa xasan aadan husow oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka kanada isagoo jooga albeerta dalka kanada ayuuna barnaamijka martiugu ahaa intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan kulinta dambe nabadgelyo